bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa isniin taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeedda bisha februari sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa saaka kacsan xaaladda magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose halkaasoo maalmo ka hor ay gacankuhayntooda isku babadeshay dhinacyada dowladda iyo ururka al-shabaab oo dagaallo iskala soo horjeeda waxaana saake wararka laga helaya magaalada ay tilmaamayaan in dadka halkaasi ku dhaqan ay muujinayaan walaac ku aadan waxyeello kasoo gaarta dirir ku dhex marta gudaha magaalada al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom oo laba dhinac ka kala jooga magaaladaasi gudaha magaalada waxaa lagu soo warramayaa inay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab halka xaafad koonaha ka ah degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoosena la sheegay inay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya xaafadda ayuub ee ka tirsan duleedka degmadaasi waxaa jooga ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom kuwaasoo qorshaynaya in saacadaha soo aadan gudaha ay u galaan magaalada halka gudaha magaalada lagu arkayo dhaq rag ka tirsan ururka al-shabaab oo gaaf wareegaya magaaladaasi qaar ka mida dadka ku dhaqan magaalada marka oo codkooda ka gaabsaday in warbaahinta loo adeegsado ayaa u sheegay raadiyo wardheer inay jirto xaalad cabsi ah iyadoo dadka qaar ay bilaabeen durbahalkaasi inay isaga baxaan si ay kaga fogaadaan waxyeello kasoo gaarta dirir labada dhinac dhex marta xaaladda magaalada marka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahayd mid isbedbedel badan ayadoo maamulka koonfur galbeed soomaaliyana gacanka bixista magaalada marka ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xilli la xasuusta halkaasi inka bixitaanka magaalada ay bilaabeen ciidamada midooda afrika ee amisom ee howlgalka u jooga gudaha dalka soomaaliya wixii warar ee kusoo kordha xaaladda markana waxaad kula soco doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allah awoodala laga helo dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya weerarkii ismiidaaminta ah ee la rabay inuu ka dhexdhaca gudaha diyaaradda daalo ireland toddobaad ka hor kaasi oo haatan loo xirxiray ku dhowaad labaatan ruux oo lagu eedaynayo inay maleegayeen shirqoolka ismiidaaminta ah ee la doonayay diyaaraddaasi in laga dhex sameeyo shaqsi da-diisu lagu sheegay toddobaatan iyo afar sano jir ayaa la sheegay inuu ahaa ruuxa geeriyooday kaasoo ahaa kii waday walxaha qarxa ee doonayay in diyaaradda isku dhex qarxiyo waxaana dib si nabadgelyaada garoonka diyaaradda ugu soo laabatay diyaaradii daalo ireland iyadoo dhaawacu ka muuqanayay dowladda federaalk soomaaliya muuqaalkan ay soo bandhigtay ayaa muujinaya laba shaqsi oo ayagu gudbinaya laabtoobka diyaaradda lagu qarxiyey iridda weyn ee laga gala garoonka diyaaradaha ayadoona barta baaritaanka aan la marsiinin laabtoobkaasi waxaana la sheegay in gudaha garoonka markii la gaarsiiyey gaar ahaan barxadda diyaaradda laga raaco lagu wareejiyey shaqsiga isqarxiyey ee toddobaataniyolabasanajiirtoddobaataniyo afar sano jirka ahaa waxaana muuqaalkaasi xilliga dowladda ay soo bandhigaysay sidoo kale ay la hadashay warbaahinta waxaana la hadlay warbaahinta afhayeenka ah xukuumadda soomaaliya master cato oo sharaxaya waxyaabaha u ahaa laabtoobka raggaas ay isku dhiibayeen iyo walxaha qarxa iyo sidoo kale baaritaankii dowladda federaalka soomaaliya
ayaa soo bandhigtay c c t v ama close caption kaamarada airboortka iyo meelaha businesda lagu dejiyo waxayna ku tusaysaa laba nin oo isu dhiibaya laptop markay isu dhiibaan meel luuqa intay galaan bay waxay u dhiibayaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dalasho meeshaas ka baxay marka saacadda haddaa fiirisid waxay kutusaysaa sagaalkii iyo soddon iyo laba daqiiqo abaarahaas weeyey marka ay falkan samaynayaan baaritaankan ay waddo dowladda federaalk soomaaliya ee la xiriirto qaraxii diyaaradda daalo ayaa haatan loo xirxiray tiro dad ah oo ka tirsan howlwadeennadii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxauna madaxweynaha jamhuuriyaddu arrintaasi ka hadlaya mar uu tilmaamay in shaqsi waliba looga baahan yahay in mas-uuliyaddiisa uu qaato waxa uuna sheegay in cid waliba oo garoonka ka shaqayso gaar ahaan goobaha jegboyntiyada ah ee wax lagu baaro ay eedda wax ku yeelan doonto sababtoo waxa uu sheegay inay tahay halka laga dhowrayay in jaakin ay ku marsiyaan qof walboo soomaali ah oo galaya garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay ayagu ka mashquuleen inay wax baaraan sida uu tilmaamaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
maalinteedaa lasoo bandhigi doonaa tuhumo aad iyo aad u ballaaran wixii maalinwit airboortka ka dhacay wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma la cudur baarayo isagana waa nagala jeesi kii wax ka ogaayna waaba waxbuu ka ogaay waa dambile labaduba dambile waa dambigooda ha kala bata hadduu doono qofkii meesha la fadhisiye mas-uulka looga dhigay dawladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaariyey haddawna shaqo kulen wax meesha ka jira xataa iskriinka oo alaab maraysa wiil gabadha ama wiilkii ilaalina hadduu xagga tusi hay balow muxuu ahay ah, ay dhacaasho maaragtay maalinta weys meesha dhacsidii ka soo gashay xagga usii jeesto oo bankii meesha maro asaa ka mas-uula lama dhahayo shaqo kuma lahayn iyo ma garanayn iyo muxuu ahay eh, sahan waayo iyo cudurdaar ma leh kii ugu talagalay ee soo qaadee ee keena ee marsiyena waaba waaba mariyey waaba waaba kaas isaga eh, maba ka shidan wixii oo dhan inta badan waa dadka waa la yaqaanaa wixii waxaas ku lug ahay baaritaanka xooga u socdaa waana rajaynaynaa in maxaanku yidhahdaaye eh, arrintaasi ay masaari noqoto maalin walbana falalka argagixisada oo dhaca waxaa aada iyo aada uga badan kuwa la fashiyo hadalkan ayuu ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xilli uu ka hor hadlayay khudbadna ka horjeedinaya kulan aan caadi ahayn uu maalintii shalay kaga qayb galay aqalka baarlamaanka soomaaliya halkaasuu madaxweynaha sidoo kale ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in ay dardargeliyaan hindise sharciyeedyo dhowr ah uu ka mid yahay la dagaalanka argagixisada kaasoo haatan ka mid ah hindise sharciyeedyada horyaalla baarlamaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ka dalbaday in hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyo midka garsoorkaba si deg deg ah ay u meelmariyaan si loo helo waxyaabaha lagula tacaamulayo ragga ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee falalka argagixisa lugaha kula jira waxa uuna xasan sheekh maxamuud ku ammaanay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya howlaha ay u hayaan bulshadooda halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada hoobyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in halka uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa waxaana sidoo kale la sheegayaa in halkaa maanta ay ku wajahan yihiin xubno uu hogaaminayo madaxweyne waa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan odowaa iyo sidoo kale wasiiru dowlaha madaxtooyada mahade waxaa la tilmaamayaa inay ka qaybgalayaan dhaga- dhagaxdhig la sheegay dekad casri ah oo maamulkaasi loo dhisayo ayadoo horey magaalada ay ugu sugnaayeen xubno ay ka xubno ka socda dowladda ciraaq oo ay hogaaminayso safiirka dowladda ciraaq ee soomaaliya magaalada hobyo ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in maanta loo dhisi doono maamul ay degmadaasi yeelanayso ayadoona halka ay kusii qulqulayaan waxgarad iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo bulshada kasoo jeeda deegaanadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug cabd- waa abshir cabdi shiikow oo la hadlay raadiyo wardheer ayaa sheegay inay filayaan inay kasoo qayb galaan sidoo kale furitaanka ama dhagaxdhigga dekadda hobyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira inkasta oo aanu carabaabin shaqhsiyaadka la sugaya inay ka qayb galaan halkaasi dhanka kalena wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegtay in deegaano ka tirsan gudaha maamulkaasi ay ka hirgelisay goobo waxbarasho kuwaasoo haatan lagu owlan yahay sidii loo sii ballaarin lahaa waxaana wasaaradda wasa- arri- wasaaradda waxbarashada ee galmudug ay tilmaantay in deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ay ka hirgeliyeen goobo waxbarasho sida baxdo iyo sidoo kale bandiiraley iyo caabud waaqba laga dhisay iskuullo waxbarasho oo lagu talagalay in ardayda deegaanadaasi ay wax ka bartaan wasiirka wasaaraddaasi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay haatan ku howlan yihiin sidii sare loogu sii qaadi lahaa waxbarashada deegaanada galmudug
wasaarada hadda ugu dhaqdhaqaaq badan weeye xagga waxqabadka iskuulo badan waa la dhisay Ee, qaarna hadda ay socdaan oo aan dhagax dhignay sida adkayseenka Ee, ardada iyo iskuulaadka dhammaan labada gobol inta la gaaro waa soo dootorka inaan soo diiwaangelinay Ee, arrinta hadda manhajka looga hadlaya shilka tobanka kow iyo tobanka dhacahaya wasiirka hogeenka maamul goboleedka ayaa ma soo dirin hadda kasoo qaybgeli doona marka dadku muddo badan shan iyo labaatan sano hadda burbur isaga jiray wax- waxbarashadu ay hooseysay hadda inay meel fiican bay hadda iyay maraysaa iskuulaadka hadda aan hirgelinay een, waxaan hirgelinay eh, iskuulkii baxdo oo socda waxaa socda kii bandiilaley waxaa socda mid cabubuda ka socda oo kulligood secondary ah wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta ku-meelgaarka ee maamulka jubbaland ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaa shir uu kaga soconayo wasaaradaha qorsheynta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana shirkan soo qabanqaabiyey wasaaradda qorshaynta qaranka soomaaliya ee dowladda federaalka iyadoona looga arrinsanayo horumarinta qorshayaalka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona ay kulanka ama shirkan ay hadallo isku weedaarsanayaan dhinacyada ka qaybgalaya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan ayaa muhiimadiisa waxay tahay xog uruurin wasaaradda qorshaynta qaranka ay wado taasoo looga gol leeyahay sidii lagu deji lahaa siyaasadda qorshaha qaranka ee dowladda federaalk muddooyinkii dambe ay ku howlaneed waxaana halkaa ku sugan wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka ee xukuumadda soomaaliya ugu dambeynna qaramada midoobe ayaa waxa ay cambaaraysay gantaal riddo dheer oo ay baroobeysay dowladda kuuriyada waqooyi iyadoona ay sheegtay kulan deg deg oo magaalada new york ay ku yeelatay qaramada midoobe in cuqabatayn lagu soo rogi doono dalkaasi maadaama ay ku xadgudubtay sharciyo dhowr ah waxaana mamnuuc ahayd in hubka riddada dheer ama gantaalada riddada dheer ee nukleerka la baroobeeyo iyadoo haatan ay ku dhaqaaqday dowladdaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga inta waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh